xildhibaanadii ku sugnaa golaha baarlamaanka maanta waxaa ka mid ah maxamed cabdulaahi weheli maxamuud cabdulaahi weheliye waqaa oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka xildhibaan waqaa haddii aad maqlayso sidee loo qaabilay hadalka ra-iisul wasaaruhu u jeediyey baarlamaanka maanta
waa mahadsantaha bismi illaahi raxmaani raxiim hadalkii maanta ra-iisul wasaaraha waxa waa hadal fiican oo taariikhi ah laakiin waxaan codsanay arrimaha shirkadaha in ayagoo go-aanka golaha wasiirada wuxuu kusoo gudbaa qoraal in oon qoraal u helno
waa gartay baarlamaanku iyagaa ka codsada ee ra-iisul wasaaraha inuu warbixin ka keeno shirkadahan gaarka ah muddo bilaad siiseen bil kabacdi waa uu soo laabtay ma ku qancay baarlamaanku qoraalku haba dambeeye laakiin sharaxaadii uu keenay ra-iisul wasaaruhu ma ku qanceen xildhibaanadii baarlamaanka
waa mahadsan tahay arrin waxaa jirta aniga waxaan ka tirsanahay guddiga gaadiidka cirkiga dhulka waxaan tagnay garoonka garoonka duuladaha magaalada muqdisho waxaan la kulanay agaasimaha dabla baylot waxau noola hadlay sidii nin garoonka iska leh ama gurigiisa jooga camal shirkadaha wuxuu yidhi ka shaqeeya garoonka africa jubbo daalo cosab diyaaradaha labaatanka sano ka shaqeynaya waddankan usoo dhabar adeegay waa baranjiowna yidhi ayadoo qoraal ahaan usoo qaadna baarlamaanka skyna waa shaqeynaya hau yidhi mana la jooji karo waxaan kaloo la soconnaa xubno kamida golaha wasiirada in shirkadii sky aysan shaqadii joojinin dekeda alaab ku tiiloo kale golo wasiirada dad kamid ah ayaa waraaqeyda waxay keeneen dekeda alaabteediina waa la sii daayay annagoo guddoonkii baarlamaanka la hadlayno waraaqihii qoraalkii ayaan u gudbinay waxaan rabnaana arrintaas in laga hadlo waa gartay xildhibaan waqaa waa la diidaa waa haron sky ama waa la diidaa ama waa la yeelaa laakiin bil koor ayaa baarlamaanka waxay codsadaan shirkadaha in la joojiyo waa gartay ka waran tan shirkadda hadda walaaca weyn laga qabay waxay ahayd tan sarison international marka xildhibaanadu ma ka wada hadleen su-aala ma weydiiyeen ra-iisul wasaaraha
waa mahadsantaha shirkadda la yidhahdo saris waa timid heshiisaa laga galay waa la xirdeeyey qof laga yeelayo male waa in la helaa qofkii saxixda heshiiskii shirkadaas waa dadkii mas-uuliyiinta waddanka looga dhigay shirkadda saris qofkii heshiiska la gashay waa in buluuf cad laga helaa si baarlamaanka uu go-aan uga gaaro
aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud cabdulaahi weheliye waqaa oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka ee maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markii uu hortegay guddoonka baarlamaanka